habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen doorashada guddoonka koowaad iyo labaad ee golaha shacabka oo si habsami leh uga socota tandhada afisiyoni musharaxii ugu codka badnaa wareegga koowaad ee doorashada guddoonka ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo tanaasulay laba musharaxa oo mucaarad ah oo isugu soo haray wareegga labaad ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka madaxweyne ku-xigeenka puntland oo gaaray magaalada qardho kana warbixiyey ujeedka socdaalkiisa guddiga doorashada hirshabeelle oo shaaciyey jadwalka doorashada saddex kursi oo dhowaan qaban doonaan wararka dibaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka jarmalka oo ansixiyey in hub culus la siiyo dalka ukraine iyo ruushka oo maraykanka waa ruushka iyo maraykanka oo isweydaarsaday maxaabiis
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo jimco ay soo gelaysaa khamiisi ay sii baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afaraad sannadda laba kun labayo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warkeenna habeen iminkana ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan doorashada guddoomiyaha waa doorashada guddoonka golaha shacabka gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ayaa waxa ay si habsami leh uga socotaa tendhada afisiyoni ee xaydaabka xalane doorashada oo ah mid aada u xiiso badan ayaa waxaa si weyn loogu tartamay jagada guddoomiya ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyadoo ay ku tartameen murashaxiin gaaraya ilaa iyo toban murashaxa balse ugu dambeyntii waxaa isugu soo haray laba musharax oo la filayo in dhowaan ku baratabaan xilkaasi waxaana sidoo kale haatan socota guddoomiye ku-xigeenka labaad oo codayntiisu ay weli socoto musharaxiinta waa laba musharax ayaa waxay isugu soo hareen waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka kuwaasi oo kala ah xildhibaanada saacadihi yaasiin samater iyo sidoo kale xildhibaan caananuuga kuwaasi oo ku tartamaya booska guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha waa guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka waxaa ku tartamaya xildhibaano dhowra iyadoo xubno dhowrna ay tanaasuleen balse waxaa ugu cadcada xildhibaan balse waxaa jira dhowr xildhibaan oo ugu cadcada kuwaasi oo la filayo inay kusoo baxaan xildhibaanada qadiijo diiriye waa qadiijo maxamuud diiriye iyo sidoo kale cabdiweli waa xildhibaan maxamed weli oo ugu codod badnaayay ayaa isaga haray tartanka iyagoo tanaasulay haddaba qadiijo diiriye iyo sidoo kale maxamed weli ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii ay tanaasuleen
waxaan maanta soo gabagabayn doonnaa doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo la dooranayo guddoomiye ku-xigeen ka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad dabcan wareegga labaad marka loo soo gudbo dad baa go'aansada inay hore u sii socdaan dad baana go'aansada inay halkaas uga haraan markaan leeyahay halkaas uga haraan waa hasha raac meel magac lana uga soo hartii soomaalidu sheegaysa labada kun labaiyo labaatan maanta maalin taariikhi ah oo ay dhammaystirmayaan haddii allah awoodda la oggolaado labada aqal guddoonkooda sidaad la wada socotaan doorasho dheer ayaa la soo galay kadib soo bixidda xildhibaanadana tartan guddoon ayaa la soo galay labada aqal waxaa xigi doona tartanka madaxweynayaasha aniga khadiijo maxamed diiriye ahaan waxaan ku taaganahay lix baarlamaanaan soo galay labadi kun ilaa labadi kun iyo labaatan iyo labo oo maanta joogno ilaa labadi kun oo carta wax kale ma aha waxaan dadka ugu horeeya ducada hooyada iyo aabbee waxaa soo raacda ducada abtiyaashay taasaana waxaan ku ahay tiir bira saas daraaddeed aqbalaadda ay aqbaleen inaan tanaasulo codkana waxaa iskale meesha iyagu ay rabaan haddaan nahay dowlad goboleed hirshabeelle la dhaho haddaan nahay aniga iyo asxaabtayda haddaan nahay abtiyaashay ilaa ha'da weyn haddaan nahay soto soto soto meesha ugu hoosaysa waxaa codkii loo geeyey in guddoomiye ku-xigeenka labaad lagu doorto annaga waxaan ahayn markaan hirshabeelle ka nimid jowhar jowhar iyo beledweyne tiim la dhaho tiim saysay markii aan federaalka nimidna waxaan u gudubnay tiim aadam saransoor saakatii aadam saransoor shalayna waad ogeydeen guddoomiyaha hadlay maantana afkiisa iyo afka tiimka isaga iyo abtigay jacfar generaalkayga caananugaa la aaday wabilaahi towfiiq
xilligan oo kale looma istaago khudbad ee, waxaan u istaagay keliya inaan u mahadceliyo ee, waxaan u mahadcelinayaa guddiga qalqaabo doorashooyinka howlwaneennada golaha shacabka habeen iyo maalin u soo jeeday sida doorashada si hufan iyo ugu dhici lahayd waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Eh, bismi illaahi Xil- mudan iyo marwooyin xilligan oo kale looma istaago khudbad Eh, waxaa loo istaagaa keliya mahadcelin waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada doorashooyinka howlwaneerada golaha shacabka iyo habeen iyo maalin u soo jeedeen inay doorashadan ku dhacdo si hufan ku dhici lahayd waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha shacabka kuwii codka siiyey iyo kuwa aan codka siinin intaba Wa- waxaan u mahadcelinayaa marti sharafta ah, hay-adda am- mata- marti sharafka iyo musharaxiinta eh, quruxda badan oo maanta tartanka aan wadaagnay Eh, siaad og tihiin eh, waxaan waxaan helay lixdan cod anigoo fiirinaya si gaar u eegaya ay horena u sheegay inay muhiim ii tahay in la dhegaysto macnaha aan dhegaysto khudbadeydaan ku sheegay wiiga hore oon dhahay waxaan dhegaysanayaa ama waxaan taxagelinayaa dhallinyarada iyo haweenka ee waxaan maanta tanaasulayaa inaan doorashada wareega labaad sii galo anigoo tanaasulaya
doorashada ayaa haatan waxa ay mareysaa marxalada xasaasiya iyadoo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay isugu soo hareen xildhibaan caananuuga oo laga soo doorto jubbaland iyo sidoo kale xildhibaana sacdiya oo iyadana laga soo doorto puntland kuwaasi oo si weyn la filayo inay ugu tartamaan haatan oo door tartankooda uu socdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa haatan socda iyadoo ugu cadcad yahay amase xubnaha ugu cadcad uu kamid yahay mahad cabdalla cawada wixii kusoo kordhay si toosa ayaad dhegeystayaal halkaani kaga kala socon doontaana guddiga doorashada maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha shacabka kuwaasi ay sheegeen in dhowaan si toos ah ay u qaban doonaan doorashadooda guddiga waa saddexdan kursi ee doorashadooda la qaban doono waxaa ka mid ah kursigii dhowaan ay ka ge- waa kursigii dhowaan ay u sharaxneed allah u naxariistay xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxaana gud waxaana een, warqad ay soo saareen guddiga doorashadu oo ay sheegeen in ay qabanayaan doorashada kuraastaasi iyadoo oo loo asteeyey in la qabto inta lagu guda jiro sagaal iyo labaatanka waxaa loo asteeyey in la qabto ilaa iyo soddonka waa inta udhexeysa sideed iyo labaatanka ilaa iyo soddonka bishan aynu ku guda jirno waxyaabaha ugu horeeya ayaa waxa ay guddigu qaban doonaan waa sagaal iyo labaatanka bisha oo ku beegan beri ayaa waxaa dhici doonta diiwaangelinta iyo tababarka iyo sidoo kale shaacinta guddiyada xulista ergada ee soo gudbinta een, xubnaha iyo weliba ergada dooranaysa kuwaasi oo lagu dhawaaqi doono beri halka soddonka bishana la rajeynayo in ay qabtaan amase ay dhacdo doorashada araajida waa qabashada araajida diiwaangelinta murashaxiinta iyo sidoo kale hubinta dhammaystirka doorashada dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen degmada qardho ee gobolka bari halkaasi oo si weyn lagu soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu halkaasi u tegay arrimo la xiriira abaaraha iyo sidoo kale u kuurgelidda arrimaha amniga ee ka jira deegaanadaasi iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhoweeyey madaxweynaha ku-xigeenka oo ka anbabaxay eh, magaalada garowe ee xarunta u ah dowlad goboleedka puntland halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada ka baxsan soomaalida ruushka iyo maraykanka ayaa waxa ay isu weydaarsadeen maxaabiis eh, inkastoo ay eh, ka dhexayso xiisada ka dhalatay dagaalka ay ruushku ku qaaday ukraina moscow ayaa washington ku wareejisay askar horey uga tirsanaa ciidamada militariga waa ciidamada mara- mariiniska ee maraykanka iyadoo oo ay ku bedelanayaan duuliye maraykan waa maraykanka oo looga xiray kaasi oo lagu haysto inuu daroogo soo geliyey trevor reid oo ah soddon jir kasoo jeeda gobolka texas oo loo xiray oo ruushka lagu xiray laba kun iyo labaatankii ayaa lagu bedeshay een, kontistan yorokoniski oo konton iyo saddex sano jir ah kaasi oo maraykanku ku qaadatay amase een, labaatan sano oo xabsi ah ay horey ugu xukumeen dhegeystayaal warkii habeen aad kala socoteen raadi dalsa waan dhiginta ciddii warka iyagu sheega waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkeena habeen
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel